haatana waxaad ku soo dhowaataan dhegeystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur
dhegeystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo sanad cusub waa sanadka cusub laba kun iyo koob iyo labaatan oo markii ugu horreysay sanadkan carabka igu soo mara nuurow ilaahay ha nooga dhigo sanad keyr qaba sanad naga daweeya daalkii iyo iyo waxyaabihii unoo geystay sanadkii hadda lasoo dhaafay mid naga daweeya allaha nooga dhigo aamin ayaan leeyahay caasha sanadka tegay labada kun iyo labaatankii dabcan waxyaabaha lagu xusuusan doono coronavirus iyo karantiilka kelmaduhu way badnaayeen laakiin labada ugu badan ee hadda la sheegi karo waa karantiil iyo coronavirus iyo covid sagaal iyo toban waxyaabo badanoo cusub uu soo kordhiyay marka wuuna dhaafay ilaahay intiisa kheyr kale ha noo reebo midkan hadda bilowday maanta ee laba kun koob iyo labaatan ilaahay khayrkiisana siiyo aamiin aamiin ducadaa noo duceysay ilaha noo aqbala caasha sanad wanaagsan ayaana dhegeystayaasha mar kale hawada ka leenahay sanad wanaagsan dambaalka ugu horreeya nuur obal hadaad noo soo qabatay waa tahay dhambaalka ugu horreeya waxa uu nagu soo gaaray dadka kale ah muuse axmed afrax iyo sacdiye nuur axmed afrax cabdalla axmed afrax maryama axmed afrax iyo xafsa axmed afrax cabdulqaadir cabdulle xalane iyo safiya cabdulle xalane gacalo cabdulle xalane iyo khadiijo cabdulle xalane maryam cabdulle xalane caaisha cabdulle xalane iyo faaduma cabdulle xalane iyo shamse maxamuud cusmaan iqre axmed isaaq anise axmed isaaq iyo nuure muumin raage maa'ida muuse axmed iyo iqre muuse axmed mustalifa muuse axmed iyo dhammaan asxaab aan la soo koobi karin ay yidhaahdeen waxay tahay niyad meher oo weliba soo daahday ay leeyihiin u dirayaan boqorka iyo boqoradda waa ramle cabdulle xalane iyo saygeeda nuur cusmaan xareed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada buulo barde ee gobolka hiiraan buulo burte miya mase buulo barde caasha waxaan weydi doonaa reer buulo burte waayahay gobolka hiiraan taariikhdu markii ay ahayd afartii bisha bishiina dhaaftay ee disembar labada kun iyo labaatankii waxaanu leenahay arooskuna ku dara soo dedejiya ubad khayr qabana ilaaha idinku irsaaqo aamiin anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu horeeya sanadka cusub iyo barnaamijkanba waxaa nasiib u yeeshay saaxiibo uu ugu horeeya mukhtaar daahir dhure laakiin waa laga horeeyaa hooyo waxaa ka horeysa batuulo shoobe aaba daahir dhurea ku jira mukhtaar daahir dhure manuur daahir dhure iyo maxamed waa maxamuud daahir dhure iyo xuseen daahir dhure waa dhammaan ilmo daahir dhure xasan daahira ku jira sacdiye daahir faadimo daahir cabdey daahir nuuriyo daahir iyo dhammaantood waa ilmo daahir dhure iyo asxaabta qaaliga ah baa layiri oo kale ah maxamed kulle macalin iyo cabdi maxamed nuur wuxuu ku magac dheer yahay madaale iyo sidoo kale cadow mursal iyo bakaar waa bakar cali bulle iyo kamaal cabdirasaaq iyo mursal macalin iyo rashiid ronow mursal wuxuu ku magac dheer yahay jabiba dhammaan dadkani oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yidhi waxay tahniid dhalasho oo farxad leh u dirayaan nuuney daahir dhure iyo mudane kerow oo uu wiil gu dhashay magaalada baydhabo janaayo gaar ahaan xaafadda mursal baa la yidhi waa xaafadda gu cusub magaca wiilka yar waxaa loo bixiyey baa la yidhi kamaal kero baa loo bixiyey wiilkaasi ilaahay ha ka dhiga bay leeyihiin kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax u tara ducadana waa v o a waaban u ducayseen annagana waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan ana raaciyay caasha aan dhankii heesaha ku yara nasanno maadaama aan ku jirno bilowgii sanadka cusub ee labada kun iyo koob iyo labaatanka dhegeystayaasha waxaan leenahay sanad wanaagsan
Thank you.
soo gaaray aabbe cabdiraxmaan cali geedaqorow xaaskiisa iyo caruurtiisa hooye shugri cumar ugaas ayayo aamino sheekh maxamed iyo ayayo xabiibo barre warsame ayayo caaisha maxamed geedaqorow ayayo kaaho maxamed geedaqorow isageeda iyo caruurteeda adeer axmed salaada cali maxamed geedaqorow xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cabdulqaadir cali maxamed geedaqorow iyo xaaskiisa waa iyo gabadhiisa aamina adeer cabdinuur cali maxamed geedaqorow xaaskiisa iyo caruurtiisa waa dhammaan ilmo geedaqorow iyo sidoo kale adeer bashiir cali maxamed geedaqorow adeer cumar cali maxamed geedaqorow xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cabdulaahi cali maxamed geedaqorow xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer cabdiweli cali maxamed geedaqorow xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer maxamuud cali maxamed geedaqorow iyo eedo xaawo cali maxamed geedaqorow iyo caruurteeda iyo eedo xaliimo cali maxamed geedaqorow seegeeda iyo caruurteeda iyo eedo maryan cali maxamed geedaqorow seegeeda iyo caruurteeda eedo safiya cali maxamed geedaqorow dhammaan reer maxamuud geedaqorow waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambaliyo farxad leh hawada u marinayaan cabdinaasir xasan daleel iyo caaisha macalim cabdiraxmaan cali geedaqorow oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bishii disembar ee haddana dhaaftay sanadkii laba kun iyo labaatan waxay leeyihiin guurkiina kii lagu nastay lagu nagaado allaha ka dhigo iyo reerkii wada jira bay yidhahdeen annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaalka labaad ee dhankayga yaallo waxaa uu naga soo gaaray maalmadiinax raxiim iyo aabo cabdi cali jiijow hooye amiin isaaq mursal hooye shukri cali daahir hooye shukri abuukar qoorgaab aabo cali maxamed nuur iyo adeer cabdiqaadir cali jiijow adeer nuur cali jiijow adeer maxamed cali jiijow abuu xuseen cali cali cabdi cali iyo ibraahim cabdi cali abuukar cabdi cali iyo salmaan cali maxamed iyo abaayo caasho cali maxamed adeer cali maxaad iyo leyla cali maxaad dhammaan waxay dadkani tahaniyad aroos ay hawada u marinayaan lamaanaha ifka iska doortay waa saciid cali maxaad shaara iyo marwadiisa farxiyo cabdi cali oo lagu naanayso fariixa arooskood waxa uu ka dhacay magaalada jowhar waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabana ilaaha idinkala siiyo aamiin waa tahay anigana dhambaalka dhinacayga yaalla ugu horeyn ayaa la yidhi waan idin salaamay dhammaan daadihiyaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha baa layidhi waa tahay waa hambalyada iyo heesaha halka waxaa taaniyad dhalasho farxad leh ka dareey bay yidhaahdeen dadka kale ah ee hooyo shiraad faarax abe cabdiraxmaan aw xasan adeero maxamed aw xasan iyo eedo hibow aw xasan walaalo nimco cabdiraxmaan xasan iyo caasho cabdiraxmaan xasan iyo bare cabdiraxmaan xasan naafic cabdiraxmaan xasan iyo maxamed shaafi sheekh xasan iyo xaawo sheekh xasan ismaaciil iyo fadxiyo sheekh xasan ismaaciil iyo siin sheekh xasan ismaaciil iyo nimco ibraahim abiib iyo axmed ibraahim abiib cabdicasiis ibraahim abiib iyo mustafe yuusuf abiib dhambaalka waa laga buuxa waxaa kaloo ku jira khadar yuusuf abiib iyo basra yuusuf abiib iyo ayaan yuusuf abiib dhammaan dadkani iyagoo isku daba baa la yidhi waxay tahaniyada dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan abtiyo baa la yidhi nimcaan cabdiraxmaan xasan waa nimcaan hilaac iyo marwadiisa ayaan bashiir oo wiil ku dhashay dalka maraykanka gaar ahaan gobolka ohio gaar ahaan baa layidhi magaaladiisa colombos waa tahay soomaaliba halkaa dhooban sagaal iyo tobankii bishii december ee hadda uuna dhaaftay sii muuqato ee sanadkii durbaba sanadkii buu noqday taarikhdu galaba arrintaa sanadkii wuxuu noqday wax laga soo tagay sanadkii laba kun iyo labaatan ducada waa dhankiina baa layidhi bahda v o a soomaali waa tahay saaxiibkeen fanaankeenna qaaliga ah nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac iyo marwadiisa ayaana bashiir waxaan ugu duceyneynaa wiilkaasi ugu dhashay magaalada colombos ee gobolka ohaayo in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada soo barbaara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey hambalyo ayaan weliba sii leeyahay fanaanka nimcaan caasha dhambaalka xiga waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hinde cali maxamed iyo faysal maxamed jaamac khatre cali maxamed yaasiin jaamac maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed maxamed muuse maxamed iyo ibraahim ciise maxamed maxamed cali caalin iyo khadar maxamed jaamac dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga burca hargeysa iyo kenya sacuudi carabiya u k maraykanka waxay taaniyad dhalasho ay gaarsiinayaan baa layidhi abwaan ibraahim cali maxamed iyo saamiya oo wiil ugu dhashay degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida waxaana wiilkaasi loo bixiyey xudayfi xudayfi waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalkanna waa tahniyad aroos v o a soomaali waad salaamantiin baa layidhi gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonnay mar kasta barnaamijka muusiga iyo salaamahay dadku soo qoraan laakiin barnaamijka magaciisa nuurow mar kalaan dhegeystayaasha ugu celinay waa hambalyada iyo heesaha barnaamijka waa tahay waan idinka guddoonnay mar kale waxay yidhaahdeen annagoo kale ah raxmo ibraahim iyo caruurteeda iyo shaygeeda cabdi bile cabdi iyo iglan bashiir iyo khatro qalaad baa la yidhi iyo sacdiye faarax iyo hooyo faadimo salaad iyo hooyo ambiyo qanyare awowe maxamed cabdi aadan iyo awowe cusmaan cabdi aadan maxamed cabdulaahi hodan cali bikole iyo shukri geedi iyo amaal maxamed jeelle xiish iyo aadan maxamed salaad aadan kismaanyo iyo injineer boroba halkan soo galay iyo cabdifataax ibraahim nuur iyo salmo maxamed cabdulaahi iyo balaag dhagaxley iyo cabdiweli faarax iyo cabdulqaadir foode iyo nasre caynab waxaa la yidhi waayo dhammaan reer cabdi aadan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay tahnid aroos oo qurux badan hawada u marinayaan arooska iyo aroosada baa la yidhi boqorka iyo boqorada waa tahay warka lasii wadaan keenaa farta iyo faraatiga maanta o dhan labalabo adduunka o dhan baaba labalabo haddii lasii wado barnaamijka o dhan aa ku dhammaanayo waa muxiyadiin nuur sugow baa la yidhi iyo salaado maxamed nuunow arooskooda uu ka dhacay tuulada buulo gaduud oo ka tirsan jubbada hoose ducada waa dhankiina baa la yidhi waa tahay salaado maxamed nuunow iyo muxyidiin nuur sugow arooskooda wuxuu ka dhacay tuulada buula gaduud maxaa ku ducinaysaa nuuro salaado maxamed nuunow iyo muxyidiin nuur caasho waxaan leenahay ilaah haka dhigo kuwa isku waara oo ubad khayr qaba kala hela guri nagaadi oo barwaaqo ahna ilaah ha ku maaragtay risaaqo ayaan leenahay iyaga iyo dhegeystayaasheenna iyo inta isu guursataba waxaan usoo qabanay heesta aroos iyo fanaanka cabdicasiis iskalaaji
وبالشعر يقول بالخير ويا روس برقور كمشيسا بلانتي كدبيسي وبالشعر يقول بالخير ويا روس برقور كمشيسا بلانتي كدبيسي وكتي برطولو تقلو بغلو أحمد وابو دورو عانت ويا بشاشة وكتي برطولو تقلو بغلو Thank you.
waa tahay intaasaan ku dhaafno codka fanaanka iskalaaji waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan ku xiran nuurow dhegeystayaasha barnaamijkan ku xiran ma aha oo keliya inta dham hambalyada soo dirsata inta hambalyada soo dirsata waa si gaara u sugaan laakiin dhegeystayaal badan oo waxaa jira barnaamijkan een, si gaara u suga heesaha ku jira iyo inay asxaabtooda iyo dad ay yaqaanaan ka maqlaan waxaan filaya inay si weyn uga heleen codka fanaanka iskalaaji dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray habaryare xaawakiina cumar ugaas odageeda iyo caruurteeda habaryare fardowsa cumar ugaas iyo caruurteeda habaryare xamdi cumar ugaas saygeeda iyo caruurteeda abti cali xoosh cumar ugaas xaaskiisa iyo caruurtiisa abti xasan kaafi cumar ugaas xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abowal maxamed cabdi duraan iyo najiib cabdi duraan xaaskiisii iyo waxaa la yidhi wiilkiisa iyo ayeeyo caaisho cabdi gaas ayeeyo fartuun cabdi gaas eedo nuuro cali maxamed geedaqorow iyo caruurteeda eedo siciido cali maxamed geedaqorow iyo seegeeda iyo caruurteeda eedo caaisho cali maxamed geedaqorow seegeeda iyo caruurteeda iyo eedo salaado cali maxamed geedaqorow iyo caruurteeda waxaa kaloo ku jirta abaayo aamino xoriyo cabdirasaaq saciid iyo eedo faadimo cismaan sheekh cilmi saygeeda iyo caruurteeda dhammaan ilmo cabdulaahi geedaqorow dhammaan reer xasan geedaqorow dhammaan reer cismaan geedaqorow iyagoo isku duuban oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay taaniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdinaasir xasan daleel iyo caaisha macalin cabdiraxmaan cali geedaqorow oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd afar labaatankii disembre sanadkii haddana dhaafay laba kun iyo labaatan waxaynu ugu ducaynayaan reerkii lagu nasto ee lagu nagaado in ilaahay uu ka dhigo ee wada jira annaguna waxaanu leenahay aamiin waxaa noo baaqaya dadka kale ahaa ee khaalid xasan baruuke iyo cabdulaahi khaalid xasan iyo cabdiraxmaan khaalid xasan xafse khaalid xasan faatuma khaalid xasan suleeqa khaalid xasan nimco xasan daahir iyo xaawo xasan daahir hooyo faatima salaad xasan ruweyde xasan daahir iyo cabdirasaaq xasan daahir raxmo xasan daahir ciidaruus cabdulqaadir aadan daa'ifa cabdilmajiid mucalim iyo cabdifataax maxamed cali faatuma daahir ibraahim iyo maxamed ayuub isaaq cabdinaasir jacfar cabdiraxmaan maxamuud yacquub maxamed iyo aadan cabdulaahi cali dhammaan inta kor ku xusan waxa ay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan sulaymaan xasan baruuke iyo nuurto daahir ibraahim oo dhowaan uu wiil ugu dhashay magaalada baydhabo jannaay gaar ahaan xaafadda bardaale waxaan leenahay wiilkaasi ku dhashay xaafadda bardaale ee magaalada baydhabo ilaaha ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaal kale wuxuu naga soo gaaray aabe xasan daleel sabriye hooyo cubtan cabdi jimcaale iyo hooyo qarshi cabdi gaas bootaan iyo hooyo ruqyo jaamac cabdulle iyo sahraa xasan daleel sucaad xasan daleel leyla xasan daleel maryan xasan daleel waa dhammaan ilmo xasan daleel waxaa kaloo ku jira maryama xasan daleel iyo xamdi xasan daleel ayaan xasan daleel naseexo xasan daleel iyo cabdixakiin xasan daleel iyo cabdirashiid xasan daleel iyo cabdiqani xasan daleel adeer cabdulaahi daleel sabriye iyo adeer cabdikariim daleel sabriye iyo eedo ardo daleel sabriye habaryaar luul cabdi jimcaale iyo habaryaar jamaad cabdi jimcaale iyo xasan saciid iyo cabdisalaan waa cabdulaahi burhaan dhammaan dadkani oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yidhi waxay tahaniyad farxad leh hawada u marinayaan cabdinaasir xasan dalaal iyo caaisho macalin cabdiraxmaan cali geedaqor oo meherkoodu ka dhacay taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii disembar ee sanadkii haddana dhaafay laba kun iyo labaatan meherkoodu uu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bisha haddana dhaaftay ee sanadka waa sanadkii laba kun iyo labaatan waxaan leenahay bay yidhaahdeen guri barwaaqo iyo mid lagu nagaado oo lagu nasto wiil iyo caano gabar iyo caanan way ugu duceeyeen annaguna waxaan leenahay aamiin
tahniyad kale oo dhalasho ayaan caashahaya waxaana noo soo diray dadka kale ah maxamed sheekh xasan ismaaciil iyo yaasiin sheekh xasan ismaaciil caaqil cali suudaane cabdulaahi muuse iyo caaqil mustafe aadan ismaaciil caaqil maxamed cabdi ninweyn caaqil sheekh doon maxmed iyo caaqil carab alleel aadan caaqil cabdi maxamed xasan hooye aamine daahir geedi iyo hooye sahre maxamuud ciise axmed xasan cabdi oo ku magac dheer ka madega iyo maxamed shaafi nimcaan ciise cumar iyo cabdikariim waa cabdixakiim cabdulaahi dalal cabdisalaam cali maxamuud iyo hibo nuurshe daahir sahre nuurshe daahir iyo fawsiya cabdi cabdulaahi nimco maxamed cabdulaahi iyo nimco bashiir amiin ifraac maxamed jaamac dhammaan dadkaasi oo isku duuban waxay tahaniyad dalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan sacaada carab caleel iyo saygeeda bucul cabdi maxamed oo sideed iyo tobankii bishii novembar sanadkiina dhaafay labada kun iyo labaatankii wiil ugu dhashay dalka jabuuti wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan bucul cabdi ducadu waa dhankiina ayaa la leeyahay caasha waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay u ka dhigo midkiisoo weynaada ee kora ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara dhambaalka dhinacayga yaalla haddaan u gudbana ugu horreyn baa la yidhi waan idin salaanay daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonay marka xiga baa la yidhi annaga oo kale ah hooyo aamino cismaan buulle hooyo saade muuse cumar iyo hooyo luul geysay abikar iyo hooyo canab cabdi iyo caruurteeda maxamed cabdulqaadir geysay iyo ustaad jibriil cabdulqaadir geysay kiin cabdulqaadir geysay sahro cabdulqaadir geysay iyo cabdinaasir cabdulqaadir geysay iyo boqor fahad cabdulqaadir geysay iyo cabdifataax maxamed axmed iyo faysal cabdulqaadir geysay waa la badan yahay waxaa kaloo ku jirta marwe muna sheekh xasan sheekh iyo caruurteeda naciimo cismaan geysay khadiijo cismaan geysay iyo sharma arke maxamed ismaaciil dhammaan dadkana waxay tahniyad dhalasho u dirayaan cabdulqaadir maxamed axmed iyo muno cabdulqaadir geysay oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda xamar jadiid waxaa loo bixiyey baa la yidhi racad cabdulqaadir waa racad cabdulqaadir waa magac igu cusub racad cabdulqaadir ducada waa xaggiina waa tahay waxaan ugu ducaynaynaa racad in ilaahay uu ka dhigo midkiisa oo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin aamiin aamiin ayaan leenahay caasha ducadaas ilaahay ha u aqbalo dhinacii heesaha haddii aan dib u milicsano waxaan dhegeystayaasha usoo qabanay heestii baxnaano iyo fanaanada maryan mursal ciise
qalbigayga haddana hood bayrisku yeelay adaa qooyi bogayga haddana hoos ka bilowbay adaabbuu qasamaysa adaabbuu qasamaysa adaabbuu qasamaysa haddana sida bulaanka
baxnaano iyo codka macaan maxay tiri adaa beeray jaceylka haddana baabi'inaya codka macaan maryan mursal ciise intaasaan ku dhaafno waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan la socda inay si weyn uga heleen meel kastoo aad joogtaana dhegeystayaal waxaan idin leenahay kulla caam wa antum bikhayr sanad wanaagsan sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan aamiin caasha sanad wanaagsan oo nabad leh oo khayr leh karoonihiina ilaahay uu ka qaaday ummadda oo dhan ayaan ka rajaynaynaa sanadkan cusub ee labada kun iyo koob iyo labaatanka dhambaalka ugu dambeeya dhankayga waa hambalyo aroos waxaana dilaya dadka kale ahaa baryar sacdo cumar cismaan iyo saygeeda iyo caruurteeda hooyanimo cumar cismaan iyo saygeeda iyo caruurteeda abti asad cumar jihaad iyo habaryar canab cumar cismaan iyo saygeeda iyo caruurteeda habaryar shukri cumar cismaan iyo habaryar khadar cumar cismaan habaryar raaco cumar cismaan iyo saygeeda maxamed fatxi asad cumar cismaan dhammaan dadkan waxay kala joogaan magaalada jigjiga magaalooyin ku yaala dalka maraykanka oo kale ah minnesota portland seattle washington iyo dalka norway waxaana ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan nasir cabdulaahi badri iyo nimhaan maxamuud yuusuf oo meherkood uu ka dhacay magaalada dhagaxbuur ee dhulka ismaamulka soomaalida ethoobiya waxaanu leenahay arooskana ku dara oo soo dedejiya ubad khayr qaba iyo guur barwaaqo ahna ilaaha idin siiyo aamiin
anigana amiin ayaan raacinaya gabagabadii barnaamijkan soo gaaray nurow intaadan nasan bal heesta ugu dambaysa dhegeystayaasha aan uga tegayno waa tahay heesta ugu dambaysay aan barnaamijkeena kusoo xiri doona caasha waa heesta iifur laabta waa fanaaniinta axmed rasta iyo nasteexo indho iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambaysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadka ugu horeeya ee sanadka cusub ee labada kun koob iyo labaatanka waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo caasho ibraahim aadan caasho cuud intaan mar kale kulmayno haddii alla idmo waxaan dhammaan dhegeystayaasha leenahay nuurow sidaa iyo nabadgelyo iyo sanad wanaagsan oo wacan
waa filin filin jacaylku leh waa filin waa filin jacaylku labada isku fiican ku farxadsanine ila fiirka cashada labada isku fiican ku farxadsanine ila fiirka cashada
Thank
waa filin jacaylku labada isku fiican ku farxadsanine ila fiirka cashada labada isku fiican ku farxadsanine ila fiirka cashada
jacaylku dabadays lafaantu furma albaabku ila fago dhankaga ila fago dhankaga ila fago dhankaga ila fago dhankaga Tani waa adoo kale fursadaynu kulanaana filan kara wanaago taqufaal male filan kara wanaago taqufaal male
Thank you.
fariid waa adoo kale fursadaynu kulanaa filan kara wanaago taqufaal male filan kara wanaago taqufaal male fadal yaa xayaati fadal yaa naseedu kugu filan fayde ii fidi gacmaha oo iku laabta iku iku laabta iku
Thank you.
fiday fiday jacaylku fiday fiday jacaylku beerahaya beerkiyo fogaaya dhigoo iga fido agtaada iga fido agtaada iga fido agtaada iga fido agtaada
waxay u mahadsan yihiin caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur oo barnaamijka hambalyada nala socodsiinayey